dagaaشheena sharafta lahow halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana la gaadhay xilligan idiinsoo gudbin jirnay warka habeennimo ee raadiyaha qaranka qodobada caawa maqli doontaanna waxaa ka mid a shir looga hadlayo la dagaalanka musuq maasuqa oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho taliska ciidanka asluubta ayaa ku biiray gurmad loo fidinayo dadkii abaaruhu ay ku saameeyeen gobolka gado wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa maanta wafdi u dirtay magaalada garbaharey ee gobolka gado wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo gaalkacyo ku qabatay kulan la tashi lagala sameynayo caruur caruurta hiigsiga horumarinta magaaladaasi akhbaaraadka dibaddana waxaad maqli doontaan maraykanka cunaqabateyn saaray madaxda ciidanka sirdoonka waddanka uganda mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal waa siddeedii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo koob iyo labaatan waxaan ahay xamse xaji maxamuud raadeeye haddii aan u gudagalo qodobka ugu horreeya ee warkeenna wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka ayaa maanta wafdi u dirtay magaalada garbaharey ee gobolka gado sida uu kusoo warramayo waryaheenna xamdi maxamed aadan wafdi ka socday wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ugu horeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka axmed abuukar axmed iyo ku-xigeenka wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini-aadanimada aadan cabdalla mowla ayaa soo gaaray magaalada garbaharey ee xarunta gobolka godow waxaanu wafdigan kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha maamulka degmada intaasi kadib waxay kulan la qaateen maamulka gobolka si ay uga xog wareystaan dadka ay saameysay abaarta ee kasoo barakacay deegaana ay deganaayeen dhanka kale waxay kormeereen hosbitaalka waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada aadam siraad iyo ku-xigeenka wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini-aadanimada aadan cabdalla mowla uu hogaaminayo agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka master axmed abuukar iyo isku duwaha qeybta gargaarka iyo maaraynta maxaan ku rahdaa bini-aadanimada master aadam oo muxuu ahay qaramada madoobeed isagana wakiil ka ahaa iyo wafti kale oo heer sare oo maanta na soo gaaray una soo gurmaday bal degmada garbaarey iyo abaaraha ka dilaacay inay nala booqdaan ayaa maanta halkaa nala joogo halka marka waxaan isugu nimid bal in waxay arkeen iyo muxuu ahay annagan aan soo dhaweyn u samayno oo muxuu ahay aan kusoo dhaweyno degmada garbaarey ayagana ay halkaan baaq ka diraan oo kolley qaylalaantii aan wadnay ee qaybtooda ay ka qaataan ujeeddada marka hadda aan shirkan jaraa'id u qabanayna intaas weeyo waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada waxaad nala aragteen culeysyadiin haystay oo ka jiray degmada galbaarey I am happy to be in Galbahari Uh, I came here with a delegation representing uh, the, Uni the United Nations uh, humanitarian uh, partners as well as uh, a representative of the donor community. Um, we were well received by the local authorities and we had the unique uh, um, privilege of having uh, the Director General of the Federal Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management with us, as, as well as uh, a representative of uh, the humanitarian uh, arm of the Jubaland administration. Our livestock, many of them have no shelter, nowhere to go to, and um, the, the, the, ones that we received are, are newly arrived who are still um, um, sitting under the shades of trees. The, the enormity of the needs here, from shelter to water to food and non food items, is just enormous.
guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay garbaharey u imaadeen ukuurgelidda xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta gobolkan in aan muujino dadaalka ay wadaan oo weliba dadaal wada jiro ay wadaan dowladda soomaaliya hay-adaha qaramadiidu ee deeqbixiyaasha taasoo aan rabno inaan si deg dega ugu gargaarno uguna gurmano dadkana soomaaliyeed ay dhibaatada abaaro hayaan gada waxay ku jirtaa meelaha aadka u daran oo runtii xaaladaha abaar aad u saameeyeen xilli roobaadid u dambeeyeen ay ka baaqdeen dadkiina ay dunyadii iyo dadkii bay ku waxyeeloobeen dad badanoo la kulan waxay noo sheegeen dunyadoodii ay dhammaatay abaaraha awgeed halkan ay qaxooti ku yihiin wax agaba iyo nolol aysan haysanin waxaan rajaynayaa insha allah safarkeen inuu sabab u noqdo in sare loogu qaado howlaha gargaar iyo gurmida halkan ka socda hay-ado badan ay soo ajiibaan baaqa ay dowladda dirayso sidoo kale wadamo badan oo soomaaliya saaxiiblaan ay soo ajiibaan
xarunta qaranka ee magaalada Garbahare iyo xarunta gobolka Gadow
aad ayay u mahadsan tahay wariyaheenna xamdi maxamed aadan oo inoo soo dirtay oo inoo soo dirtay warbixintaasi la xidhiidha abaaraha baahsan ee ka jira gobolka gadow gaar ahaan magaalada garbaharey gobolkaasi waxaa laga soo sheegayaa abaaro aada u saameeyey dadka iyo duunyadaba warar kale oo gobolkaasi ayaa inoo soo socda hase yeeshee aan ku horeeyo shir looga hadlayo la dagaalanka musuq maasuqa oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waryaheena cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa warkan inoo sii ambaqaadaya shirkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedyada xeerlaalayaasha guud ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ururada dhallinyarada iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhallinyarada in la baro sidii musuq maasuqa ay ula dagaalami lahaayeen shirka markii uu furmo kadib waxaa dhalatay dood kulul oo la xiriirta sida loo dabarjari karo musuq maasuqa qaar ka mida dhallinyaradii kasoo qayb gasha shirkan ayaan weydiiyey kaalinta dhallinyarada ay ku yeelan karaan la dagaalanka musuq maasuqa dagaalanka musuq maasuqa ee dhallinyarada doorka ay ku leeyihiin waa door aad iyo aad u muhiim u ah maadaama ay yihiin dhallinyaradu jiilkii soo kobcayay oo la rabay waddanka inay kala wareegaan jiilka hadda haysta inay runtii musuq maasuqa asaga horta bartaan kadib ay ka qayb qaataan la dagaalankiisa ninka xil ku gato maaragtay musuq maasuq lacag ku dhiibo misena ku fuulo maaragtay amba xildhibaan amba madaxweyne raba inuu ku noqdo inuu lacag dhiibo ha ogaado adduun iyo aakhira in la weydii doono misena uu ka shalay doono walaalayaal qabrigee baana sugaye ilaahay ka cabsada soomaaliyana hore u qaada dhaqaalaheeda iyo sharafteedana hore u maraya doorka ugu muhiimsan ee dhallinyaradu musuq maasuq ay ku yarayn karaan waxaa kow ka ah inaan ayaga ka qayb qaadanin bixinta laaluushka talabaadna waa inay sameeyaan ololo ay uga hortegi karaan arrimaha musuq maasuqa haddii aad dhibaato aragtid aadan ka hortegin waa dhibaato taagan oo aadan xalinin inta aadan xalka helin kahor waxaa muhiimadda ah inaad ka hortagtid sahre maxamed axmed oo ku hadlaysay afka ururada bulshada rayidka ah ayaa iina sheegtay in meel dheer ay ka taagan yihiin la dagaalanka musuq maasuqa hadday yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada musuq maasuqa kuma eka keli maxaa tiradaa dowlad wanaag iyo kuma ekene maxay ka bilaabanaysaa maxaa tiradaa xaafadaha iyo degmooyinka maxay ka bilaabanaysaa isbitaalada cadaalad darrada musuq maasuqa qofkii xanuunsan qofkan laga horumarinaayo waxaa ka bilaabanaysaa shaqada muxudiin xaashi dalmar waa agaasimaha maaliyadda wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in shirka maanta aad loogu falanqeeyey qaabka loo dabarjari karo musuq maasuqa isaga oo dhanka kala sheegay shirka oo berita lasoo xirayo inay kasoo qaybgalayaan madax sare kuwa oo iyana qayb ka noqon doona inay hoga tusaaleeyaan qaabka loola dagaalami karo musuq maasuqa waad ogtihiin runtii dowladda soomaaliyeed inay tilaabo muhiim ah ay ka qaaday hannaanka hufnaanta iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayna aan ku guulaysannay inaan runtii dowladda soomaaliyeed ay samayso amase ay yeelato guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa oo runtii wasaaraddu wakhti badan ay gelisay sidii guddigaasi loo hirgelin lahaa oona u noqon lahaa maaragtay guddi qaran ee arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa ka shaqeeya sidoo kale wasaaraddu waxay ku guulaysatay in aan qayb ka noqonno haddaan nahay dowladda soomaaliyeed shuruucda caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa runtii munaasabadaasoo ku beegan berri waxaa nagala soo qaybgeli doona dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda madaxda sare ee qaranka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliya ayaa dhowr jeer waxaa lagu soo daray liisaska ugu horeeya dalalka uu hareeyay musuq maasuqa iyadoo dowladda soomaaliyana ay sheegtay lambarka ugu horeeya oo wax ka qabanaysa inay tahay musuq maasuqa cabdirasaaq maxamed warbaahinta qaranka
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena cabdisaaq maxamed faarax shiine iminkana taliska ciidanka asluubta ayaa ku biiray gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolkaasi gado sida uu ku warramayo waryaheena axmed cumar muuye taliyaha howlgelinta ee ciidanka asluubta soomaaliya gaashaanla sare suleymaan maxamed axmed dulmadiid oo ku sugan magaalada doolow ayaa waxa uu booqday xerada ciidamada asluubta ururka halgan ay ku leeyihiin degmadaasi iyo kaalinka qaadashada gurmadka gado iyo amniga taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta oo la hadlay ciidamada ayaa sheegay in ay qayb weyn ay ka noqdaan biyo dhaamintii gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ku saameeyeen ee gobolka gado
haddii aadan intaas awoodin xooggaaga inaad geyso soo qaado dadka masaakiinta ama marasta ay soo soco karin ee xoolahoodu abaaraha laayeen ee u baahan xooggiin soo qaada keena goobaha gargaarka ka- oo kaga dhow yahay intaas naftigeeda waa waxa waay waa muwaadinnimo dalkaanaad ciidan u tahay dadka soomaaliyeed aad ciidan u tahay wa- waxa waay hooyada masaakiinta ee xoolihii ay kusoo gurma lahayd ama ay kusoo dhaqaaqi lahayd abaaraa kalaysa garafaa kusoo qaad keen dowladnimadii wax ka tahay iyagaad askar u tahay zaa'id kuma noqon kartid dal iyo deegaanka aad aad joogto waxaa lagaa rabaa deegaanka aad joogto inaad si nabada sharaf leh karaamo leh soo dhaweyn leh inaad kula shaqayso cidda zaa'id inay ku noqoto rabto sharcigii maxkamadda alla aadila annaga askaraan nahay askarnimadan hadda dhalinyaro soomaaliyeed xamar ka soo tagto hay-ad iyo iyo hay-ad taakulanaysa ama dawlad soo dirta ma jirto tacaawun ay sameeyeen dadkii u gargaar ula tageen dadkii waa la caawinaya inaan anaa asgari aan caawin waayn sharaf xumay noqotay taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta soomaaliya gaashaanla sare suleymaan maxamed axmed dulmadiid ayaa intuu ku sugan yahay degmada dolow ee gobolka gado ayaa waxa uu kulamo uu la qaadan doonaa saraakiisha ciidamada asluubta isagoo kala hadli doona la shaqaynta ciidamada xoogga dalka iyo xoojinta amniga guud ee dalka
aad ayuu mahadsan yahin waryaheena axmed cumar muunye iminkana howlwadeenno ka tirsan wasaaradda arrimaha bulshada madaxtooyada iyo maamulka caasimada galmudug ayaa maanta tababar loo furay waryaheena magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya cabdilaahi warsame rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur diini ayaa magaalada dhuusamareeb tababar uga furay howlwadeenno ka kala socda wasaaradaha ka shaqeeya adeegyada arrimaha bulshada madaxtooyada galmudug iyo maamulka dhuusamareeb tababarkan ayaa kor loogu qaadayaa aqoonta shaqaaluhu u leeyihiin adeegyada arrimaha bulshada si ahmiyad loo siiyo shaqooyinka dadweynuhu uga baahan yihiin xafiisyada dowladda oo loo arka inay muhiim tahay in la tayeeyo islamarkaana si deg deg leh loo helo maxamed nuur diini wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada galmudug oo ka qaybgalayaasha dardaaran siiyey ayaa sheegay in aqoon kordhintan tahay mid muddaba wasaaraddu ku howlaneyd ayna muhiim tahay in laga dareemo isbeddel dhammaanba xafiisyada hay-adaha dowladda ee fursaddan tababar helay waxaa noo qorshaysan hadduu ilaahay idmo mashaariicda arrimaha bulshada oo muxuu ah socialka socialka arrimaha social protectionka ka socda degmooyinka galmudug inay nagala soo qaybgeli doonaan kulanada kale een, inaan ku qaban doono hadda kadib degmooyinka kale si muxuu ah loo horumariyo arrimaha bulshada ee galmudug een, runtii waxaan rabnaa macalimiinta in loo dhigo nuulaado een, casharkaana wuxuu anfacayaa wasaaradaha arrimaha bulshada iyo dhammaan wasaaradaha kaaba arrimaha bulshada marka een, sidoo kale een, arrimaha bulshada waxaa aada nooga sii boodgareeya ama een, naga taakuleeya een, hay-adaha een, w f b iyo saf jildaren runtii oo aan aaminsannahay inay wax badan ay ka qabteen een, waxaana rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyaaho een, in policy siyaasadeed wasaaraddu ay ka soo saari doonto arrimaha bulshada lana marsii doono een, habraaca een, een, sharciga ah sida golaha wasiirada iyo baarlamaanka sidoo kale waxaan rajay doonaa een, mashaariicda socota in wasaaraddu ay la soo wareegi doonto sanadka cusub haddii ilaahay idmo qaarkood qaar kalena sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka hadduu ilaahay idmo si wasaaradda mas-uuliyaddaas ay u qaadaan waxay u baahan tahay inay hesho muxuu ahaay kaabayaasha arrimaha bulshada ama een, wasaaradaha arrimaha bulshada arrintaas ku lugtale inay nagala shaqeeyaan doorka iyo maqsadka shirkan loo qabto waa intaas waxaan rajaynaynaa in si fiican casharka loo qaato in muxuu ahay wakhtiga lagu dhabar adeego inay ka soo baxaan muxuu ahay kulankaano wax miro dhal u ah arrimaha bulshada een, oo galmudug oo dhan faa'iido u ah haddii ilaahay idmo een, waxaan rajaynaynaa marka tababarkan inuu noo noqon doono mid muxuu ahay kudayasho mudan oo cid walba muxuu ahay ay ku darsan doonto inbutkeeda ama een, committeegeeda ama muxuu ahay su-aalaha ay qabtay ay ka bixi doon laga qanci doono si layskula fahmo layskuna najacan qaado in muxuu ahay shirkana uu najaxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsantihiin tiimka moolsana iyo macalimiintana waxaan ka rajaynaa in muxuu ahay ay si fiican u daadahiyaan muxuu ahay een, tababarkan lagana faa'iidaysto insha allahu tacaala qof walba uu anfacayaa wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug oo muddaba ku howlaneyd tirakoobka shaqaalaha kor u qaadidda shaqa abuurka iyo tababaradooda ayaa dhowr jeer kulamo sidan oo kale ah u qabatay howlwadeenada hay-adaha dowladda oo qayb ahaan mas-uulka ah sidii bulshadu u heli lahayd adeegyo dhammaystiran cabdulahi horsumaroble warbaahinta qaranka dhuusamareeb
wasaaradda gudaha oo gaalkacyo ku qaba ayaa gaalkacyo ku qabatay aandhehe kulan la tashi lagala sameynayo caruurta hiigsiga horumarinta magaaladaasi waryaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa inoo ambaqaadaya warkan kulanka la tashiga caruurta ee hiigsiga horumarinta degmada gaalkacyo ay soo agaasatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibweysiinta galmudug islamarkaana socon doona muddo laba maalmood ah ayaa maanta ka furmay magaalada gaalkacyo waxaana ka qayb galay qaar ka mid a ardayda da'yarta ee wax ka barta iskuullada gaalkacyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo kuwa maamulka degmada gaalkacyo maxamed cismaan hureera la taliyaha hanaanka maamulka daajiyinta wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaana ugu horeyn kulankan ka hadlay beri waxaa iskugu nimid inaan qaadano amase inaan qabanno waxaa loo yaqaano hiigsiga degmada gaalkacyo amase gaalkacyo fishinin degmada gaalkacyo waxaa la rabaa insha allahu tacaalaa shanta sanee soo socota in loo sameeyo hanaan horumarineed amase d d f hanaankaasoo qeexaaya degmadu meesha ay ku taallo ama district profileka caafimaad ahaan siday tahay biyo ahaan siday tahay iyo wada tashiyo lala sameeyey communitiga ama community consultationist taasoo la isku yidhaahdo wada tashi lala sameeya caruurta odayaasha dhaqanka culmaa udiinka waxgaradka iyo dadka tuulooyinka degan magaaladan ku hareeraysan ilaa afartan tuulo mise kontona waxaa la ii soo gudbiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin gaalkacyo u dhow oo maayarkii ku-xigeenka golaha deegaanku tegi karaan runtii waa sharaf magaalooyinka qaarkood soomaaliya markaad jegboyntigooda dhaaftaba waxaad gelaysaa meel karaysis oon la tegi karin agaasinka waxbarashada degmada gaalkacyo liibaan macalin saalax iyo ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa iyaguna la dardaarma da'yartii degmada gaalkacyo mataqaanaa idin fulinaysa oo inaad fikraddiinna cabirtaan maadaama waxaa laga hadlayaa ay tahay mustaqbalkiina tale ayaa ku leedihiin wasaaradda arrimaha gudahana waa uga mahad celinaynaa shaqaalaheeda waa wasaaradda keliya maanta u taagan inay soo celiso dowladnimadii hanaankii
in aad taladii gobolkan ama degmadan aad wax ka bixisaan waxaa laydinka rabaa inaad madiilahay idmo talo wanaagsan oo aad dareemaysaan inaad dowladnimada wax ku leedihiin inaad qayb ka tihiin inaad haddii ilahay iidmahayo horumarka degmadiinna aad qayb ka tihiin oo maantay la tashi laydinkala samaynayo bulshada qaybaheeda kala duwan
kulankan ayaa sidoo kale waxaa iyaguna aragtidooda ka soo jiiday qaar ka mid ah carruurtii ka qayb gashay
anaguna maanta aada ugu faraxsannahay waxaan aragnaa maanta in nala tixgelinaayo oo maanta dadkii waaweynka keliya aan lala tashin ee nala tashanaya dhammaan nalala tashanaya haddaan ardaynahay hadda meeshan waxaa fadhiya arday yariis ah laga yaabo inuu shan sano jiro oo maanta in la keeno hotel la yidhaahdo waxaa maantay meesha lagu keeno xitaa inaad markaas fikradda halkan ka dhiibatid oo waxa kugu jira iyo waxaad jeceshahay iyo markaas horumarinta deegaankaaga iyo habsida u ekaado iyo nabadda dhammaan waxbarashada in markaas lagala tashado markaas taas waxay noo muujinaysaa markaas dadkeenna iyo madaxeena sare intay markaas ay noo hayaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wasaaradda beeraha iyo waraabka ee hirshabeelle ayaa agab xafiis sayid qaybo kala duwan leh ku wareejisay iskaashatada beeraleyda jowhar waryaheena cabdiraxmaan wadani ayaa warkan inooga soo diray magaaladaasi munaasabad kooban oo wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ay ku qabatay magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa agab xafiiseed waxa ay ku wareejisay shan iskaashato oo ka dhisan magaalada jowhar waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliin ka tirsan maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellada dhexe mas-uuliin ka tirsan wasaaradda beeraha ee waraabka hirshabelle qaybna ay ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo wasiirka beeraha ee waraabka hirshabelle xildhibaan maxamed cumar ciimoy ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay duqa magaalada jowhar saalax mudey gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada jowhar ciile warsame iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha dib heshiisiinta maamulka gobolka shabeellada dhexe qaab qeyb qaab qaar ka mid ah sidaad arkaysaan qaabkan quruxda badan leh xafiisyadii shalay marnaa ee xaba aan oolin haddii la dhigo qalabkan waxaan u malaynayaa inuu noqonayo xafiis qof leeyahay iskaashato leedahay wasiir ku-xeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey agabkan ay ku wareejiyeen iskaashatooyinka magaalada jowhar iyo qaybta wax soo saarka mudane wasiir alaabtaani waxaa la wareegday sideed iyo tobankii bishii labaad laba kun labaatan iyo kowi waxayna qayb ka yihiin qorsheeyay shanta mashruuc ee wasaaraddu ay waday qiyaas ah afartan milyan ay ku dhaxaysay oo kala duwanaa qaybo ka mid ah qaybtii ugu horeysa ayaan maanta dhiibaynaa oo ka kooban qalabkaas aad ujeedaan marka mudane wasiir beeraleyda waxaa loogu talagalay kanaaladii inay ayagu qalabkaasi beerey hektarada ay yihiin wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle xildhibaan maxamed cumar ciimoy oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in agabkan ay ku wareejiyeen iskaashatooyinka loogu talagalay in lagu kordhiyo wax soo saarka beeraha degmada tan jowhar wasaaradda beeraha iyo waraabka oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ayadana waxaa laga rabaa wasaaradda beeraha iyo waraabka inay guddoon siiso sida hadda maanta aan ku fadhina inaan guddoon siino iskaashatooyinkii ay ku socdaan oo qalkana xaq u lahaa qalka aan wareejinayno marka maanta oo shanta iskaashato oo magacyadooda soo sheegay waxaa ka mid ah qalkaan si doona hadduu alaha wadalo galaado computer h b ah computer h b ah waxaa ka mid ah msd oo bir oo birinter ah labo sana birinter ayada soo maa saddex waxaa ka mid ah project oo la rabo dadkaasina in la baro loogula shaqeeyo barjoogta xafiiska in la dhigo cabdiraxmaan xuseen cumar wadeen warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
waxaan weli waxaa si toosa u dhageysanaysaan warka habeennimada redio muqdisho codka jamhuuriyadda waxaana la gaadhay gabagabadii warkeenna iminka mas-uuliyiin ka soco mas-uuliyiin ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay munaasabad tababar caafimaad loogu soo oo saarayay toddobaatan iyo shan gabdhood oo muddo afar maalin ah lagu barayey sida uu ku warramayo waryaheena siraaji sheekh isxaaq tababarkan lagu baranayay adeegyada aasaasiga ee caafimaadka waxa uu socday muddo afartan iyo shan maalin ah waxaana ka faa'iidaystay toddobaatan iyo shan gabdhood oo ka kala socday degmooyinka waajid xudur iyo baydhabo kuwaasoo loo tababaray inay ka shaqeeyaan daryeelka hooyada dhallaanka mashruucan oo lagu magacaabo marwo caafimaad kana mid ah mashaariicaha ugu waaweyn ee xilligan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ay wado waxaa maalgelinaya bangiga adduunka waxaana ka wada shaqaynaya wasaaradda caafimaadka federaalka midda koonfur galbeed iyo wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed munaasabadda tababarka loogu soo xirayay gabdhaha ka kala socday qaar ka mida degmooyinka koonfur galbeed waxaa kasoo qeybgalay qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ugu horreyn waxaa ka hadlay cabdiqaadir maxamed xasan madaxa mashruuca r c r f isagoona faahfaahiyey maraladii kala duwanaa ee mashruucan uu soo maray oo ku mid ee deegaanada koonfur galbeed لمن هلايانا إديك عفمات لما يسترم لقوار قبل ونوجه إذا كقرر قفل بيدلون أنا حنوشة يوجد القوار عفمات سيولو بدوان جلا برضا بغي ممان سياسة هذه لعل معني وضرطة أقول أما دلاتك لقويد سيدي هربان oo intay wal ku jarayn dhibku intay ku jarayn intay ku yidiyaana yaraadu doonto
qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa si aada ugu mahadceliyey wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka soomaaliyada ee koonfur galbeed sida ay u daadejinayso adeegyada caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan jiidow oo isagana goobta ka hadlay ayaa si aada ugu dheeraaday muhiimadda mashruucan u leeyahay bulshada maanta mashruucan aan ka shaqaynayno mashruuc caafimaad in tin kale oo boqol iyo toban qofood waaye waxaan rabnaa marka in degmooyin kale aan gaarsiino sida bardaale qasax dheere buura kabo walaweyn qoryooley marko ceelberdig dhammaan inaan gaarsiinaa waxaan ku gaarsin karnaa marka shaqadii intaa qabateen marka insha allah waan idin imaan doonaa degmooyinka joogtaan shaqada aad ku wataan waa soo booqan doonaa waajidaa tegaynaa shaqada saa uwadiina fiirinaynaa cuduraa tegaynaa baydhabo tiimka baydhabo isla sabtiga shaqada markay bilaabaan kormeera u imaanaynaa qaabka u shaqaynayaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed marwe shamse maxamed yarow oo iyadana goobta ka hadashay ayaa si aada u ammaantay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka soomaaliyada ee koonfur galbeed waxaana ay la dardaarantay gabdhaha tababarka maanta loo soo xirayo in cilmiga ay barteen ay ugu faa'iideeyaan bulshada degan degmooyinka ay matalayaan gabdhahan quruxda badan oo maanta hor fadhiyo tababarka ay qaateen aadaan ugu faraxsannahay weliba maanta shucuurteeda lama soo koobi karo maxaa yeelay hoolkan aan ku sugannahay gabdhaha iyo ragga waxaa ku badan gabdhaha si gooni ahaan ayay ii taabanaysaa aadaan ugu faraxsanahay siraajisha isaaq warbaahinta qaranka baydhabo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna siraaj shii isxaaq oo inooga soo diray magaalada baydhabo warbixintaasi iminkana akhbaaraadka dibadda maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray madaxda ciidamada sirdoonka waddanka uganda maraykanka ayaa cunaqabateyn dhaqaale kusoo rogay madaxda ciidamada sirdoonka ee waddanka uganda sareeye gaas abiila kandiho kaas oo lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay geysteen ciidankiisu militariga uganda ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin go-aankaas ayna ka dalbanayaan inay caddeeyaan xukuumadda washington oo sannadihii u dambeeyey ay kambaala la ahayd xulufo dhinaca amniga ah gaar ahaan la dagaalanka xag jirka bariga afrika waxda maaliyadda ayaa ku dhawaaqday cunaqabataynta iyada oo ay barbar socoto tallaabooyin kale oo dhaqaale tallaabooyin kale oo dhanka saraakiisha iiraan iyo suuriya ah oo ay sheegtay iyaguna in lagu soo rogay cunaqabateyn maadaama ay geysteen xadgudubyo wiiqaya dimuqraadiyadda waddamadaasi waaxda maaliyadda ayaa soo rogaysa cunaqabateyn sida isdaba joogta toddobaadkan ka hor bilowga shirweynaha maraykanka ee dimuqraadiyadda ee madaxweyne jo baiden kaas oo lagu beegsanayo dadka inta badan xadgudubyada ka geysta wadamada wadama dadka inta badan xadgudubyada ka geysta wadamadooda cunaqabateynta maraykanka ayaa xayiraysa hantida jenaraalka diho waxayna guud ahaan ka mamnuucday dadka maraykanka ah in ay la macaamilaan jenaraalkaas u dhashay wadanka uganda bayaan ka soo baxay militariga uganda ayaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin tallaabada uu maraykanku qaaday hagaag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo koobayaa warka habeennimo ee redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya waxaan ahay xamse xaaji maxamuud raadeeye tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelye